kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada ee raadiyo beerula barnaamijka waxaa idila socodsiinaysa anigoo ah hawluulaadan xuseen dhanka farsamada waa maxamed yuusuf cabdulaahi toddobaadkan barnaamijka waxbarashada ee raadiyo beerula waxaan ku eegi doonaa madarasada al isra oo ah madaraso hoose dhexe laguna barto qur-aanka kariimka islamarkaana ku taalla xaafadda buundaweyne ee magaalada beledweyn maamulaha madarasada al isra khaliif deeq cismaan ayaa raadiyo beerulo uga waramay goortii la aas-aasay tirada ardayda dhigato bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaan u mahad celinayaa allah subxaanahu watacaala marka labaad waxaan u mahad celinayaa bahda idaacadda beerula oo ay ugu horeyso wariya xawaluul aadan xuseen waxaan ahay maamulaha madarasada al isra madarasada hoose dhexe ee al isra madarasada al isra waxaa la aas-aasay labada kun toban iyo sagaalkii waxaana loo aas-aasay baahi markaas ka jirtay yacni xaafadda yacni uu ku yaalo iskuulka ama madarasada oo ah yacni qofka bini aadamka in uu helo waxbarasho inuu helo yacni bulshada ku nool xaafadda uu ku yaalo iskuulka inay helaan waxbarasho waxaan ognahay qofka biniaadamka siduu ugu baahan yahay inuu helo wax uu cuno silamid wuxuu u baahan yahay inuu waxbarasho helo ahmiyadda aad u asaasteen maxaa kamid a ustaadii runtii ahmiyadda aan iskuulka u aas-aasnay yacni wuxuu waxaa ka mid ahaa yacni bulshada ku nool yacni xaafadda iskuulka uu ku yaalo in ay helaan waxbarasho maanta bulshada ama dadka waxay ku kala hormareen waa waxbarasho yacni qofka wax bartay iyo qofkii aan wax baranin ma sinna marka dadyowga ama bulshada ku nool xaafadda inay helaan waxbarasho baahidaas ayaan u aas-aasnay iskuulka guud ahaan imise ayay gaarayaan ardayda wax ka barata madarasada runtii ardayda wax ka barata madarasada al isra guud ahaan waxay gaarayaan shan boqol lixdan iyo kow arday ayay gaarayaan saddex boqol labaatan iyo kow arday waa wiilal halka ay yihiin laba boqol iyo afartan arday gabdho tan iyo markii la aas-aasay imise dufcadu ayaa ka qalin jibisay runtii iskuulka waqtiga la aas-aasay ilaa iyo hadda waxaa ka qalin bedelatay ilaa iyo saddex dafcadood yacnii dafcadii ugu horeysay waxay ka qalin badishteen culuumta caafimaadka iyo dafcadii labaad halka dafcadii saddexaad ay ka qalin badisheen barashada afarta qur-aanka kariimka ee qowlka eebe marka saddexdaas dafcadood ayaa ka qalin jibisay haddana waxaan ku guda jirnaa ama aan diyaar unahanay ama aan u diyaarsannahay inaan soo saarno dafcadii afaraad insha allahu tacaala hadduu ilaahay subxaana watacaala ka raali noqdo waxyaabaha lagu barta ama maadooyinka guud ee lagu dhigay madarasada maxaa ka mid ah runtii iskuulka ama madarasada waxay ka kooban tahay saddex qaybood qaybta koowaad oo lagu barto qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa sida farbarashada oo ardayga farta carabiga la barayo hingaada iyo qur-aankas kariimka iyo culuumtiisa tajwiidka iyo maadooyinka kale oo asaasiga oo maadooyinka maadiga ah waxaa kaloo lagu bartaa qaybtiisa labaad maadooyinka dugsiga hoose dhexe tarbiyada carabiga sayniska ingilishka soomaaliga cilmiga bulshada iyo wixii lamid ah lagu bartaa sidoo kale qaybtiisa saddexaad waxaa lagu bartaa maadooyinka culuum shareeca walcarabiya ama cilmu shareeca walcarabiya ayaa lagu bartaa waxayna bahaan waxayna baxaan maalmaha khamiista iyo jimcaha ah maadooyinkaas waxaa ka mid ah oo shareecado maalmaha khamiista iyo jimcada baxo tafsiirka qur-aanka kariimka axaadiista fiqiga siirada nabiga sal alla aleh wasalam naxwaha iyo maadooyin kale oo aas-aasi ah sidoo kale khamiista iyo jimcaha waxaa ka baxa madarasada ama lagu yaqaanaa culuumta caafimaadka sida gargaarka degdega iyo aduulaahi kuu diidin nafaqeynta iyo nafaqa darada barashada daawada kombyuutarka iyo aduulaahi kuu diidin wixii lamid ah daladaha waxbarashada ee dalka ka jira daladee ayay hoos tagtaa runtii waxaan ognahay daladaha waxbarashada dhammaantooda hadda waa la casriyeeyey waxay hoos tagaan wasaaradda waxbarashada tacliinta hidaha sare ayay hoos tagaan runtii iskuulkeena wuxuu ka mid yahay iskuulaadka hoostaga wasaaradda waxbarashada hadda ma jirta dalad gaar ah oo iskuulka oo hoostago laakiin iskuulku wuxuu ku xiran yahay ama uu xiriir ula leeyahay wasaaradda waxbarashada ayuu xiriir leeyahay insha allahu tacaala xiriir ficanna ayuu leeyahay imise macalin ayaa wax ka dhigto madarasada madarasada macalimiinta ka howlgasho waxay ka kooban yihiin toban macalin sideed macalin waxay ka howlgalaan qeybta iskuulka dugsiga hoose dhexe cafwan toban macalin ayay ka kooban yihiin sideed macalin waxay ka howlgalaan qeybta iskuulka hoose dhexe labada macalin kalena waxay ka howlgalaan qeybta barashada qur-aanka kariimka ayay ka howlgalaan qaab nooceed usoo kala xuladsaan macalimiinta wax ka dhiga madarasada wallaahi macalimiinta qaabka aan u xulano waxaa ka mid eh macalimiinta hadda ulaahay ku diideen waa ay inta badan ayada ayagaa codsiyey iyo wax soo dirsada c v iyo wax oo keensada way jiraan waxaa kaloo jiro macalimiin ardayda oo yacni ka qalin bedelato iskuulka ama madarasada ka qalin bedelato ardayda ugu tayada fiican ama ardayda ugu wanaagsan oo imtixaanaadka meelaha sare ama kaalmaha hore ka galo inay madarasada macalimiin ka noqdaan sidaas ayaan macalimiinta yani ku kala xulanaa inta badanna macalimiinta ayadaa yani codsi waxbarasho soo weydiisto oo c v iyo waxyaabo ayaga ayaa macalimiinta keensado waxaana ku beesgaraynaa macalinka aqoontiisa heerkiisa iyo meesha uu yani taagan tahay iyo qaabka ardayga uu wax u fahansiin karo oo ula jaan qaadi karo noocaas ayaan ardayda ku xulanaa ma jiraan duruufo waxbarasho ardayga haystaan ay ku jiro madarasada wallaahi boqolkiiba siddeetan way jiraan ardaydaas oo duruufo iska hasto weliba arday agoon ahna way jiraan ardayda agoonka agoonta ah iyo ardayda duruufaha waxbarashada hasto markii laisku daraaday waxay gaarayaan siddeetan arday afartan iyo laba arday waa agoon halka ardayda tirada kala heraysa ay yihiin arday iska duruufaysan oo aan waxbarashadii yacni awoodin way jiraan anagana maasha allah waan soo dhoweynaa oo had ilaahay ku diidin waan muhiimaddii iyo hadafkii iyo ujeedkii aan iskuulka u aas-aasnay ayaba ka mid tahay ardayda iska duruufaysan inay waxbarasho ay helaan muhiimadda maaha qofka inuu dhaqaalo oo fiiriyo keliya muhiimadda waxay tahay ardaygan jilalkan soo baxayo mustaqbalkooda in la hagaajiyo ma jiraan dhanka kaleento arday aada siiseen fursado waxbarasho oo lacag la-aan ah runtii way jiraan arday fara badan oo aan siinay waxbarasho oo lacag la-aan ah way jiraan xitaa waxbarasho bis ma ahan ardayda haddii ardayga uusan awoodin agabka wax uu ku bara lahaa noocay noqotaba hadday noqoto buwaag hadday noqoto uniformkii waan ka saacidnaa haddii aan ahnay ka maamul ahaan iyo ka maclimiin ahaan waana soo dhoweynaa ardayda oo waa saacidnaa qofka biniaadanka waxaa loo baahan yahay inuu qofka baahidiisa uu dareemi karo uu fahmi karo marka ardayad oo ardayaal oo iska duruufaysan oo xawaashooda iska barakeysan tahay oo aan waxbarashada fiiga awoodin way jiraan waana ka saacidnaa waana soo dhoweynaa waxaana ula dhaqanaa sida ardayga kale oo lacagta laga qaadayo loola macaamila camal ayaan ula macaamiltanaa waxbarashadoo ardaygaas helaayane mid lamid si wanaagsan weliba inuu helno waa jecelnahay waana kudhiirigelinaa macalimiinteena anagana diyaara unahan insha allahu tacaala inaan ka saacidno imise ayay gaarayaan ardayda ee danyartii agoonta ee fursadaha waxbarasho ee lacaglaanta ka helay madarasada alisraa runtii saan horey carabkeyga kaga dhawaajiyey ardayda markii laisku dara waxay gaarayaan siddeetan arday ayay gaarayaan markii laisku dara ardayda iska duruufaysan oo aan waxbarashada iska bixi karin iyo ardayda agoonta ah oo aan ayagana waxbarashada iska bixi karin si gaar ahaaneed haddii aan kasii dhawaajiyo ardayda agoonta ah waxay gaarayaan afartan iyo laba arday halka tirada kale soo hartayna ay yihiin ardayda aan waxbarashada iska bixi karin saas ayaan usoo dhaweynaa waana la macaamiltamnaa insha allah ma jiraan waalidiin idiin imaad islamarkaan idiin sheegay inaysan awoodin lacagta ay wax ku baran lahaayeen caruurtooda qaab nooceedsa usoo dhaweyseen waalidiintaas runtii waa ay jiraan boqolkiiba boqol waalidiin fara badan yacni oo noo imaado ka cabanayo ama sheegayo ilmo inay u joogaan xaafado aysan awoodin kharashkii ama rasuumaadkii yani bishii ama fiiga ay ugu dhiibi lahaayeen marmarka qaar waxaa arkaysaa waalidaa ku imaanaa dhowr arday oo ku keenaa laba arday ama saddex arday oo kalento ku keenaa oo kuleeyaa intaan ardayaa wataa ila macaamil kuwo kalena xaafadii ii joogaan waxbarashadii uu awooday camal uu ku leeyahay marka anaga waxaa kula macaamiltanaa dhaqaalo ma fiirno ardaydaas ay wadaanna waan ka qabanaa kuwa kaloo guryaha joogana soo diraa dhahnaa si yani waxbarasho ay u helaan muhiimadda iskuulka loo aas-aasaa waxay ahayd mustaqbalka jiil oo waxbara waxbartay oo xagga waxbarashada ka dhisan in la helo maadaama dadka maanta bulshada ay ku kala hormareen shaygii ay ku kala hormareen ay tahay waxbarashada lagu kala tagay marka way jiraan waalidiin oo ka cabanayo ilmahooda dhaqaale daro ama inaysan awoodin fiigii waxbarashada inay ka bixiyaan xaafadooda u joogo waynoo imaadana anagana waan dhiirigelinaa waxaan ku dhiirigelinaa ardayda inay wax la baro oo goobaha waxbarasho la geeyo si gaar ahaaneed anaga haddii aan ahnay kareer al israane waa u taaganahay insha allahu tacaala waalidiintaas inaan soo dhaweyno ardayda agoonta iyo danyarta aad sheegtay inay si bilaash wax ugu bartaan madarasada qaab noocay idinku soo gaareen ayaga laftirkooda wallaahi marxala marxalada kala gedisan ayay gu soo gaareen qaara waxaa jiro iska barakacayaal ahoo yacni magaalada tuulooyinkeeda ama baadiyaheeda ka yimid yacni ilmahoodana yani hadafkii ujeedkii magaalada usoo galeen ay tahay inay ilmahaas waxbarasho ay u helaan maadaama baadiyaha intiisa badan aysan waxbarasho aysan olin marka sidaas ayay nagu soo gaaraan ee magaalada ay kusoo galaan qaaro kaleo magaalooyin kale ka imaadana way jiraan hadba marka qofka baahidiisa iyo yani wuxuu asiga towsan yahay ayaan kala jaan qaadnaa saas ayaan ugu soo dhaweynaa ma jiraan arday ka qalin jibiyey madarasada islamarkaana dib macalimiin ugu noqdo isla madarasada runtii way jiraan ardayda ka qalin bedelatay qaybta barashada qur-aan kariimka boqol toban afarta arday ka mid oo waxaa jirta oo iskuulka ama madarasada ka shaqeysa qaybta qur-aan kariimka ka shaqeyso macalimiinta ayayna ka mid yihiin runtii waana rajaynayna insha allahu tacaala ardayo fara badan oo biri mustaqbalka macalimiin noqdo inuu iskuulka soo saaro insha allahu tacaala waana rajaynaynaa waayna jiraan ardaydaas ma jiraan arday idiin imaada islamarkaana ku dhiiratay inay idiin sheegaan duruufaha waxbarasho ee haysto wallaahi boqolkiiba boqol ardaydaas waa ay jiraan way noo yimaadaan ayagoo ka cabanayo waxbarashana rabo haddana aanan awoodin aanan awoodin yani fiiga waxbarashada inay iska bixiyaan ama boqolkiiba konton inay awoodi karaan ama ay bixiyaan marka hadba ardayba baahidiisa ama baahidiisa meesha ay taagan tahay ayaan ku beesgaraynaa ayaan kala jaan qaadnaa ardaygii u baahan in qiimo dhimis loo sameeyo qiimo dhimis waa u sameynaa ardaygii u baahan inuusan awoodin oo waxbarashada uusan iska bixi karin hadday noqoto mideeda diiniga iyo tan maadigiba insha allah ayadana waan soo dhaweynaa hadafkii ujeedkii iyo maqsadkii madarasada loo furno wuxuu ahayba inay bulshada yacni laga kaabo ama looga gargaaro xagga waxbarashada dad waxbarta in la helo waxaad sheegtay in madarasada ay leedahay qeyb lagu barto caafimaadka ardayda caafimaadka barato xaggee baraatijkeeda ku qaadsan inta badan runtii ardayda caafimaadka barato baraatikada waxaan ku siinaa gudaha madarasada ayaan ku siinaa walow caafimaadkaas yani ay dhigaan macalimiin oo khibrad u leh ama aqoon durugsan u leh ama gobolka laga yaqaano isbitaalladan ka shaqeeyo marmar dhif oo jaanis ay u helaan inay isbitaalada ay tagaan ama goobaha caafimaadka ay tagaan baraatika ay ku sameeyaan oo aan badnayn ayadana way jirtaa laakiin inta badan ardayda waxay baraatikada ay ku sameeyaan caafimaadka barto gudaha madarasada ayay ku sameeyaan boqolkiiba boqol waalidiinta caruurta guryaha ku haystay aan geynin goobaha waxbarashada maxaad ugu baaqaysaa ka maalin ahaan iyo ka maamul ahaan runtii waxaan ugu baaqayaa waalidiinta ubadkooda aan waxbarashada geynin haddana ka cabanayo inaysan awoodin fiigii waxbarashada inay iska bixiyaan waxaan ugu baaqayaa ardayda ama ilmaha ubadka inay geeyaan goobaha waxbarasho inay geeyaan waayo sheyga maanta lagu kala hormaray waa waxbarasho qofka wax bartay iyo qofka aan wax baranin ma sinna ilaahay wuxuu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun marka jawaabta waxay noqonaysaa waa maya marka cilmiga waa nuur jahligana waa mugdi marka mugdi iftiin masina adigu waa dareemi kartaa micnaha adiga bili-aadan ahaan mugdi iyo nuur maanta markii lagu geliyo nuurka ayaa dooranaysaa marka waalidiinta waxaan uga baaqayaa ubadka guryaha joogo oo ka cabanaya haddana inaysan awoodin waxbarashadii lacagteeda inay ka bixiyaan inay si deg deg ah goobaha waxbarashada oo ay ku geeyaan si gaar ahaaneed anaga haddii aan ahnay reer al israa inay yani ay soo gaaraan oo ay imaadaan waana ka xaqabdir doonaa insha allahu tacaala ujeedkeena iyo hadafkii yani madarasadu aasnana wuxuu ahaa bulsho waxbarata in la helo sidaas ayuu ahaa marka waalidiinta waxa uu baaqayaa ilmaha goobaha waxbarasho in la geeyo waxbarasho ilmaha loo raadiyay si mustaqbalkooda u haga insha allah dhanka kale ardayda waxbaranaysa ee ku jirta ee xarumaha waxbarashada ayaga laftirkooda maxaad ugu baaqaysaa ardayda waxbaranayso waxaan ugu baaqayaa waxbarashada in lagu dadaalo sheyga maanta ummadda ama bulshada ay ku kala hormartay waa waxbarasho waxaa waaye qofka biniaadminka saa hore u sheega qof biniaadanka soo wax cunuu u baahan yahay si lamid wuxuu u baahan yahay inuu waxbarasho uu helo marka ardayda waxaan ugu baaqayaa arday waxaan aan barana insha allahu tacaala waxbarashada aan ku dadaalno qofka wax barto iyo qofkaan wax baranin ma sinna runtii insha allahu tacaala xagga cilmiga u dadegan insha allahu tacaala diintana ha ku dadaalno nabigeena sal alla alih wasalam wuxuu leeyahay qofka haddii uu u baahan yahay adduunyo diinta ha ku dadaalo haddii aakhiro u baahan yahay diinta ha ku dadaalo haddii labadooda u baahan yahayna diinta ha ku dadaalo marka waxbarashada naftirkeeda waxay kamid tahay qeybaheeda diiniga iyo mideeda maadigaba ardayda inay ku dadaalaan oo ay u degdegaan weliba dhanka diinta ay ardayda ay u degdegaan dhammaanteena aan uga degdegno waalidiinteena aan wax barno ubadkeena aan wax barno insha allahu tacaala si aan ugu baaqaya dhegeystayaaliil waxaad la socotaan barnaamijka waxbarashada ee raadiyo beerul haatan waxaad ku soo dhawaataan heeska dhextaalka
waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waagii beryaba awbax laga waraabsho waagii beryaba awbax laga waraabsho waxaan ku werwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno eeweecan mayno waaban mayno warwareegi mayno eeweecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago ha kuwaano waadankeenu guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akuwaaro wadankeenu wadankeenu waa wadnihii jirhkeenna waraabinay dhiigo aan ku hardina wadankeenu waa wadnihii jirhkeenna waraabinay dhiigo waxaan nahay waayaha adduunyada waxaan nahay waddadii la soo maray intaasi aan kaga gudubnay heeskaasi oo ku luuqeynayay maxamed mooge qaar ka mida macalimiinta madarasada al isra ayaa raadiyo beerula uga waramay qaabka ay ardayda wax u baraan anigoo ah macalin abuukar xasan axmed waxaana ka dhiga madarasada dugsiga hoose dhexe ee markaas al isra waxaan madarasadan al isra aan ka bixiyaa maadada markaasi sayniska ah iyo markaasi maadada technolojiga marka ardadana hadduu ilaahay kuu diidin wakhti badan iyo markaasi juhdi iyo dadaal dheeriyaan gelinaa oo mar walbo ardadaas cashirka si qurxan aan ugu celcelinaa maadaama ay sugayso inay imtixaankii dugsiga dhexe ee markaasi shahaadadii sideedaadka ay qaadanayaan ardayga marka dadaalkaas dadaalka dheeriah ayaan ku bixinaa saas ee tahayna waxaan rabaa inaan halkan aan dardaaran ugu jeediyo dhammaan bahda waxbaranaysa ee markaas waxbarashada ay ku jirto inay markaas dadaalkooga laba jibaaraan waxbarashadana ay muhiima u tahay ayna markaas bulshada lafdhabar u tahay qof waxbartay iyo qof waxbaranna isku mid aysan ahayn marka waxaan leeyahay hadalkayga kuma dheeraanayo waxbarashada ku dadaala had iyo jeer dhallaanka hadda soo baxayo macalimiintana waxaan rajaynaya insha alla ayagana dadaal qurux badan inay ku bixiyaan ardadaasi ay markaasi maadooyinka u bixinayaan bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa cabdicasiis xasan dhaqane waxaan macalin ka ahay iskuulka madrasada isra waxaan dhigaa maadooyinka englishka iyo technolojiga sanadkan ayaana kusoo biiray iskuulkan waana iskuul hoose dhexe sidoo kale ardayda dhanka waxbarashada markaan ka hadalno waxaan siinaa waxbarasho tayo leh oo ah mid ma garanaysaa loogu talagalay heerarka kala duwanay yihiin sidoo kale waxaan sameynaa oo ardayda aan barnaa inta badan hand writing good hand writing oo ayadana xifrad gooni oo loo baahan yahay ardayga in la bara ah guud ahaan waxbarashada mar hore noo bilaabatay oo bishii sideedaad ee sanadkan laba kun labaatan iyo labo ayay bilaabatay dhammaan iskuullada iskuulkan hadda wuxuu ku dhow yahay imtixaankii in la qaado imtixaan bileedkii bishan hadda socoto markay dhammaato ardayda waxaan rajaynayaa inay dadaalaan wayna dadaali jireen insha allah waxayna ugu dhammaanaysaa si guul leh bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa nuur xasan giidi madrasada al isra ayaa macalinka ah ee qaybta qur-aanka kariimka boqol toban iyo afarto ayaan macalin ka ahay qaybta qur-aanka kutublayda yeersatooyda iyo hingaadleyda qaybtaasaas wacdii casharada siiyaa hadduu ilaahay ku diidin hab fudud wakhtigii hore waxaa jiri jiray loox inta lagu dhigo oo macalinka khad lagu daadiyo hadda hab casriyaa la keenay ardayga buugaa loogu qoraa buugga markuu buuxsamo waxaa la soo marinaa maamulka maamulka marka la marayo waalidkaa loo geynaa si uu u arko cunugiisa wuxuu soo maro markii hore looxaa la qawaaltusayo buuga lacagta wuxuu ku bixinaya si uu u arko kabacdi macalinkaa lagu soo celinaa haddana buug kalenta soo siinaa waqtiyada hore looxaa lagu dhigaya hadda buugaa lagu dhigaa ardaygaas marka ilaa uu gaaro duxaa uu kalento kabacdi waxaa laga dhigaa yersitooy yersitooyda hadda ku gudbo waxaa laga dhigaa kutubley kutubleyda mar hadduu u dalaco waa bes qaybta qur-aanka diinta iyo maadigine labadooduba nimaa horta diinta barnin maadi ma wadi karo awalan horta waa inaad qur-aanka fahantid aad diinta wax ka fahantid kabacdi aa maadi wadi kartaa diinta aakhiray adduunya waxaan u anfacayo maadi iyo diinibo inta adduunyada aad saaran tahay maadigaa waa kugu moodaysaa laakiin aakhira iyo adduunya nasab iyo darajo waa ku helaysaa diinta waxaana ugu daliilaya khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama qofka intaa barto dadka sii baro kaasa ugu khayr badan ayuu leeyahay nabi sala allahu alayhi wasalam ardayda waxaa leeyahay inay ku dadaalaan waxbarashada ee laba jibaaraan ay ku dadaalaan ee bartaan aqoon la-aan waa iftiin la-aan qofka intuu wax barto iyo intuu wax baranin intuu wax bartaa fiican aa wanaagsan qofka wax barta iyo qofka wax baranin kan wax barta siin birisarayo kan wax baranin uu hooseeya isku midna ma ahan marka waxaa uu baaqayaa diinta iyo maadigiiba inay qur-aanka ardayda bartaan meeshaan tacliinaa taalo axaadiistaa laga bartaa fiqigaa laga bartaa naxwaha laga bartaa ilaa jamciya khamiis xataa waa la shaqeeyaa habeenkii waa la shaqeeyaa ardayga asagoo maasha allah oo boqol toban afarta xaafid ah aa meesha la soo saaraa ilaa ay afar sano oo ardayga lagu soo saaraa waa madrasad tayo leh maasha allah aad iyo aad ha ku soo dhawaadaan dadka leeyahay qaar ka mid a ardayda wax ka barata madarasada al isra ayaa raadiyo beerulo uga warramay qaabka wax loo baro magacee waa quraash xuseen maxamed waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barata madarasada dugsiga hoose dhece al isra galaaska aan fadhiina waa galaaska afaraad maadada aan bartana waa ingiliish iyo saynis iyo soomaaliya wixii la mid ah waxaa igu dhiirigeliyay waalidiintayda marka hore waxaa u mahad celinayaa allah subxaana watacaala marka labaadna waxaa u mahad celinayaa waalidiintayda marka saddexaadna waxaa u mahad celinayaa macalimiintayda igusoo dhiiri jawdi ii soo geliyey marka afaraad waxaa u mahad celinayaa idaacadda baarilo oo maantana soo booqatay waxaan rajaa
bismillah aniga magacayga waa maryam axmed nuux waxaan ka mid ahaa ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe al isra waxaan ahay galaaska toddobaad waxaan ka bartaa sideed maado koowaad waxaa mahad iskale allah subxaana watacaala marka labaadna waxaa mahad iskale waalidiinteeda ugu dhiirigelisa inaan wax barto marka saddexaad waxaa iskale macalimiinteeda sharafta leh marka afraadna waxaa mahad celinayaa idaacadda beerula oo maantana soo booqatay bismillahi raxmaan raxiim magaceyga waa saabriin haaruun deeq waxaan ahay fasalka shanaad waxaan u mahad celinayaa allah subxaana watacaala waalidiinta macalimiinta inaa guul gaaro hooyada yaabeey iyo macalimiinteeda guud ahaanba dhegaystayaal waxaa intaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada ee raadiyo beerula barnaamijka waxaa idila socodsiinaysa anigoo ah hawluule aadan xuseen farsamada maxamed yuusuf cabdulaahi intaa barnaamijkan barnaamijkiisa xiga dib uu kulmayna waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo Thank you.